xiisada wadanka libiya ayaa u muuqata mid faraha kasii baxaysa iyadoo baarlamaanka masar dhowaan uu ansixiyey in milatariga dalkaasi ay galaan libiya xuseen bare ayaa saameynta ka dhalan karta xiisada libiya wuxuu ka wareystay maxamed cali biixi oo ka faallooda arrimaha carabta kuna sugan magaalada riyaad xiisada libiya waxaad moodaa baryahan u dambeeyeyba inay kasii daraysay marka la eego sida ay wax u socdaan marka la eego quwadaha isku haya marka la eego dhinacyada faragelinta ku haya waddankaas ood imika moodo inuu yahay waddan waslado u qaybsamaya waxa weya marka arrintoodu waxay maraysaa halkii ugu adkayd sababta oo ah imika waxaad moodaa liibiyaanku arrintii gudahooda ahayd ee legdanka iyaga udhexaysay imika inay tarahooda ka baxday oo ay ku gorgortamayaan quwado iyaga ka xoog waaweyn oo marka la eego dhinacna dee waxaa kasoo jeeda maxay ahayto dhinacan ruush iyo faransiis iyo inkastoo isqarinayaan boorka ay isa saarayaan ay leeyihiin kuma jirno haddana waxaa la xaqiijiyay in shirkada ay ruush leeyihiin ay ka dagaalamayaan dhinaca kale marka la eegana carabta oo imaaraad ugu horeeyo iyo masar iyo waxa ay xulafo dhow low yihiin oo ay dabada ka riixayaan ninkan la yidhaahdo generaalka ee xiftar dhinaca kalena waad og tahay oo dee waxa iyana ka jirta xukuumad adduunku aqoonsan yahay inkasta oo aan wax weyn lala qaban dhinacaana waxaa ku jira ugu weyn oo ugu xoog ballaaran maxay ahayto turkida dhinacna marka la eego waxaa kala yar jira inkastoona aada isu isaga laftiisa isu muujin talyaaniga maxaa ugu weyn ee ay isku hayaan dhinacyadan ku loolamaya libya labada dhinac ku loolamaya marka la eego gudaha waxa weeyaan waa dadkii liibyaanka ahaayo dee markii dawladoodii ay burburtay waa dad sidaa soomaalida oo kale u nool oo qabaa-il ah inta badan qaab qabaa-il baa la suleynayay markay dawladdii meesha ka baxday dee fawda iska noqotay laakiin imikaasaan horeeba u sheegay taladu dhinacooda way ka baxday oo dad kale ayaa maxay haytoy la wareegay marka waxay noqdeen iyagu maxay haytoy bahalkii la warwareejin jiray remotkii oo kale ayay noqdeen laakiin dhinacyadan kale ee waaweyn waxay isku hayaan inta badan waxay u muuqataa maxay ahayto in laisku hayo khayraadka waddanka ku yaala dhinacna markaad eegto wadamadan carabtu waxa ay ka hortegayaan oo ay ka dagaalamayaan in halkaasi ay ka dhalato dawlad ama maamul si sharciga loo soo doorto oo hadhow dimuqraadiyad ku lug leh oo laga yaabo dimuqraadiyaddaana inay kusoo baxaanba kooxahan maanta ugu xooga badan mujtamaca ee la yidhaahdo dadkan islaamiyiinta lagu sheegay ikhwaan muslimiinka oo kale marka halkaasay ka urinayaan dawladahan waaweyn carabtu laakiin dhinaca kale marka laga eego dawladaha reer galbeedka iyagu lugta ku leh faransiiska iyo maxay ahayta weliba ruushka iyo iyagu dana siyaasadeed ama dhaqaale ayay halkaa uga gol leeyihiin dhinacan kalena turkidu laftiisu dana dhaqaale ayuu isna ka eegaya oo waa kan heshiisyada la gelaya marka maanta waxaa laisku hayaa waa ajendayaal iyaga gudahooda liibiyaanka ka baxsan oo badda ka talowsan oo dhaqaale iyo siyaasadba leh marka arrimahaasna haddii aan si wanaagsan loo loo eegin oo weliba dawladaha ugu xooga waaweynee maanta maraykanka oo kale haddii aanu xooga saarin sidii loogu hortegi lahaa in dagaalada la joojiyo iminka waxaa la sheegayaa maraykanku inuu wadahadal arrintaa kala lahaa nimankan abudobay haysta oo kale marka haddaanu xooggiisa saarin waxaad moodaa midda kale waxaa jirta xuseen oo cabsi weyn oo wadamada reer galbeedka guud ahaan iyo maraykankaba kasoo fod saartay arrinta libiya sababtoo ah waxaa iminka baroosinka soo dhiganaya waa ruush ruush iyo maxay hayto reer galbeedna waa laogyay halkay kala taagan yihiin marka wadamada yurub weliba khaasatan yurub waxaad moodaa cabsi weyn inay halkaa maanta ay kasoo fod saartay haddii uu ruushba soo galo oo uu halkaa maxay hayto quwadiisa iyo saldhigyo iyo wax ka sameeyo marka arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda leh ayaa laisku hayaa labada dhinacba laakiin dadkan libiyaanku iyagu waxaad moodaa inay wax yaro hoose isku haystaan kaasi waxa uu ahaa maxamed cali biixi oo u warramaya xuseen barre aadan